دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa barqaanamadii maanta gobolka banaadir lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dad badan xala ka raaqay guryahooda xilli ay hurdayeen howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh ayaa sheegay inuu xoojinayo xiriirka kala dhexeeya dowladda xabashida etoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka banaadir iyo shabeellada hoose beeraleyda magaalada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka ciidamada maamulka somalilan ayaa la wareegay degmo toddobaatan kilomitir u jirta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday diyaarad kula burburtay waddanka maraykanka
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa barqaanamadii maanta magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray aadan cusmaan ahaana laba xidig leh ayay rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku toogteen degmada dharkeenley beegsiga saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka lagu hayo islamarkaana ay geysanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sarkaalkan ayaana noqonaya qofkii saddexaad oo ka tirsan dowladda federaalka oo afar iyo labaatan saac gudahood lagu dilo gobolka banaadir ciidamada dowladda federaalka ah ayaa xalay dad badan ka raafay mid ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho faah-faahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd ma ahayn wax cusub balse waxay ahayd arrin ay horey uga barteen shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho inay raaf u geystaan ciidanka dowladda federaalka marba haddii la doortay xasan sheekh maxamuud ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xalay saqdii dhexe dad shacab ah oo hurdiyay ugu daatay guryahooda waxaana mar qurah uu sas ku dhacay dad badan oo ay ka mid yihiin carruur yaryar iyo dad waaweyn kuwaasoo garan la halka looga yimid howlgalkan raafka ah ee lagu argagaxgelinaya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si gaar ah kaga dhacay degmada wardhiigle iyo gobolka banaadir waxaana lagu soo qabqabtay dhallinyaro fara badan oo deganaa degmada kuwaasoo ay ka muuqatay cabsi xoogan dadka ayaa ahaa kuwa aan si wanaagsan u labisnayn maadaama ay soo qadaanqadiyeen ciidanka dowladda federaalka waxayna isugu keeneen meel fagaare ah iyagoo weydiinaya su-aalo kala duwan sida looga bartay baa askarta dowladda federaalka markay sidaas u soo raafaan dadka waxay in muddo ah ku hayaan fagaare bannaan iyagoo marka uu waagu baryo sii daaya dadka kale islamarkaana la hara dadka ahludiinka ah kuwaasoo markii horeba iyagu hadafka ahaa sidoo kale waxay ciidamadan habeendheelmadka ah baaritaano kala duwan ku sameeyeen hoteellada iyo gaadiidka kala duwan ee dadweynaha iyagoo soo qabqabtay dad kale oo badan taliyaha booliska saldhigga wardhiigley oo qayb ka ahaa ciidamadan dadka raafaye ayaa waxa uu sheegay isagoo hortaagan dadkii ay soo qabqabteen inay xaqiijinayeen amnigooda isagoo sheegay inay la dagaalamayaan muqaadaraadka iyo tuugannimada waxaase la yaab leh waxa ay sheeganayaan iyo sida ay iyagu u dhaqmayaan sababtoo ah markay guryaha raafayaan waa burcad hubaysan oo dhaca dahabka taleefannada iyo alaabaha kale ee guryaha yaalla iyagoo ku hoos gambanaya wax baan baaraynaa dhanka kale wuxuu sheegay inay muqaadaraadka la dagaalamayaan wuxuuna iska indhatirayaa in ciidanka dowladda federaalku ay maalin weliba kala boobaan qaadka sida xoole meel ku xirnaa oo caws loo soo daayey arrintan ay xalay sameeyeen ciidanka dowladda federaalka ayaa ah wax laga filayay marba haddii la doortay xasan sheekh maxamuud oo ay horey u garanayeen soomaalidu sababtoo ah waxaa waagii uu madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalka la xasuustaa gaar ahaan xiliyadii uu muungaab ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir in habeen weliba xaafado ay ka mid yihiin suuqa xoolaha iyo meelo kaleba dhallinyarada iyo dadka ahludiinka ah lagu soo daadgurayn jiray shabaqlayaal waaweyn iyagoo ah sidii xalay looga soo raafay guryahooda waxaana loo diidi jiray inay ogaan salaada subax ee waajibka ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weeraro kala duwan ah rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada shisheeye ay ka samaysteen gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka mar kale rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa guluf dagaal ku qaaday qaybo kamida gobolka banaadir iyo sidoo kale qaybo kamida gobolka shabeellada hoose dagaaladaas oo isugu jira qaraxyo mid toos ah iyo ikhtiyaalaad waxaana ka dhashay khasaarooyin soo gaaray dowladda federaalka ah ee dhowaan loo doortay in uu hogaamiyo xasan gurguurte howlgal qorshaysan oo rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkenley waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo koobay jaakad sidoo kale rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa saldhigga degmada yaakshiid isla gobolka banaadir weerarada ay ka fuliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxaa ka mid ahaa dagaal lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ayaa ku yaala dhismaha warsamo indhoole oo ka tirsan degmada wardhiigley sidoo kale waxaa qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa isgooska xiriir yaale ee isla degmada wardhiigley howlgallada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen magaalada muqdisho sidoo kale waxaa ka mid ahaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa ku lugeynayay inta u dhexaysa warshadda caanaha iyo isbitaalka xoogga waxaana mar qura hoostooda ka kacay qarax loo dhigay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa laba qarax lagula beegsaday deegaanka weydow oo dhacaduleedka magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala degmada jannaale sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen isla saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada uganda kaas oo ku yaala deegaanka laanta buuro oo dhacaduleedka magaalada afgooye waxaa sii socday howlgallada mujaahidiintu ay ka fuliyeen shabeellada hoose waxaana dagaal culus lagu qaaday saldhig ay sidoo kale ku sugnaayeen ciidamada uganda kaas oo ku yaala deegaanka lamber lixdan isla shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka fariisimaha la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka lafoole iyo ceelasha biyaha oo dhacaduleedka magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa sheegay inuu sii xoojin doono xiriirka kala dhexeeya dowladda xabashida etoobiya maxamed aamiin ayaa ka warramaya iyadoo dhowaan xilka madaxtinimo ee dowladda federaalk loo doortay ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud ayaa durbadiiba waxa uu ku dhawaaqay in shaqada ugu horreysa ee uu qabanayo ay tahay xoojinta iyo adkaanta xiriirka kala dhexeeya dowladda xabashida etoobiya xasan sheekh ayaa sheegay in dowladdiisu howsha ugu horreysa ee ay qabanayso ay tahay sidii uu u qancin lahaa cadowga soomaaliya ee etoobiya isagoona ballanqaaday in xiriirka labada dhinac uu kor u qaadi doono inta uu talada hayo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk ayaa waxaa usoo mahadceliyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed tahaniyad ku aadan doorashadiisa ayuuna usoo diray bartamihii bishan aynu ku guda jirno dhanka kale abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay si dhow ula shaqayn doonaan dowladda cusub ee ka dhalatay magaalada muqdisho waxa uuna bogaadiyey guusha xasan sheekh maxamuud xasan guurguurte war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu sheegay in etoobiya iyo soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo dhisi lahaa guddi heer wasiiro oo laba dhinac ah kuwaasi oo hadafkoodu yahay kor u qaadista xiriirka labada dowladood taas oo dhinacyo badan leh iyagoona sheegay in iskaashi laba dhinac ay samayn doonaan xasan sheekh maxamuud ayaa lagu xusuustaa xilligii uu talada dalka hayay inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee booqda magaalada jigjiga islamarkaana u aqoonsaday in ay tahay magaalo ay leeyihiin dowladda xabashida etoobiya beeraleyda magaalada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa cabasho xoogan ka muujinaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan dowladda federaalka mar kale mahad cubayd ayaa ka warramaya dadka beeraleyda ah ee ku nool degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanayay dhibaatooyin ay u geysteen ciidanka dowladda federaalk ee ku sugan halkaas waxay sheegeen in askarta dowladda federaalku ay dhowr jeer biyo uga fureen beerihii ay tacbadeen kuwaasoo ay ka baxayeen dalagyo fara badan oo iskugu jira khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo geleyda halkaasna uu khasaare xoog leh ka soo gaaray
waa markii labaad oo geedhaheena cimbihii zaytuunkii hiifaashii liiwidii dhan oo baaba'een waaye tan markii labaad waa tii hore waa iska samarnay tan markii labaad waaye oo hadda dowladda annaga qabata dadkaas waa markii lamaad
markii lamaad
masaakiinta beeralayda yaa ii sheegada xog xamaalada eh yaa maanta dalaqii beerta u yaalay yaa
ciidanka dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin kufsiga iyo dilka ka geysta goobaha ay dalka ka joogaan taasoo marar badan soo laalaabatay ciidamada maamulka somalilan ayaa la wareegay degmo toddobaatan kilomitir u jirta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal maxamed ciise ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in isbeddel dhanka maamulka ah uu ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka sool ciidamo daacad u ah maamulka somalilan ayaa la wareegay gacan ku-heynta degmada boocame ee gobolka sool halkaas oo sanadii lasoo dhaafay ay ku jirtay maamul daacad u ah puntland goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka somalilan ay gudaha u galeen magaalada boocame mana jirin wax iska caabin ah oo ay la kulmeen boocama waxay ahayd degmada keliya ee ka tirsan gobolka sool ee ka maqneyd gacanta somalilan la wareegistan ayaa lagu soo aadiyey xilli ay magaalooyinka gobolada waqooyi galbeed ay ka dhaceen dabaaldegyada waxaa loogu yeero maalinta sideed iyo tobanka mey oo ah markii lagu dhawaaqay gooni istutaaga somalilan ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin maamulka somalilan oo ku aadan la wareegitaanka degmada boocame oo qiyaastii toddobaatan kilomitir u jirta magaalada garoowe warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday diyaarad kula burburtay waddanka maraykanka ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay halka shan kalena ay ku dhaawacmeen diyaaraddan oo ku burburtay buundada magaalada miyaami ee gobolka falorida ee dalka maraykanka diyaaraddan ayaa waxay ku soo duldhacday gaari yiile halkaas taas oo sababtay inuu gebi ahaanba burburo gaariga iyo diyaaraddii intuba mas-uuliyiin ka tirsan waaxda duulimaadka ee gobolka falorida ee dalka maraykanka ayaa sheegay in diyaaraddan ay saaraayeen saddex ruux cilado farsamo oo ku yimid awgeedna ay u soo dhacday waxa uu intaa ku daray in dib xoogan oo ka kacay diyaaradda kadib markii ay soo dhacday waxaana goor dambe qolyaha dabdemi oo halkaas soo gaaray ayay ku guulaysteen inay baktiyaan dabka musiibooyinka rabbaaniga ah dilalka joogtada ah iyo dhibaatooyinka ayaa ku soo badanaya waddanka maraykanka waxaana dadka qaar ay u anaynayaan inay ugu wacan tahay dhibaatooyinka uu maraykanku ku hayo muslimiinta caalamka oo uu si gardarro ah ugu dilayo guryahooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa